weliba burburin ka bilow ay masjidka faaga weyn ee masjidka muuse boqor oo uu sakiyaala degmada waaberiga gobolka banaadir kaasoo la fadaw niusaasiri landhasa masjidka faaga weyn ee masjidka muuse boqor yaan la shiidhikiisa lambilow reedandhisowka masjidka guddiga dhismaha iyo culmaawadiinka yaana sheegay in lakuwada qayb qaada dhisowshay maadaama aan dhagax dhigayno maanta oo bishu ay tahay labaatan iyo toddoba bisha dulqacad kun afar boqol afartan shan munaasabadan runtii qaaliga ah waxaan rajaynayaa inuu ilaahay noo taam yeelo dhismaha masjidka hadduu alla idmo dadweynaha soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa inay nagala soo qayb galaan dhisidda masjidka oo dhaqaalo la rabo in lagu ururiyo hadduu alla idmo waa laydin fasaxay dhagaxana asagaa dhigaaya annagana ilaahu markhaatiyaan ka nahaysiyo dadkii xaafadda marka dadka waa iska dhib badan yihin bini aadanka laakiin mar haddii ehelkii idin fasaxeen idinkana waxaa laydinka rabaa inaan si fiican uga qayb galno contributionkii iyo lacagtii meel wax lagu bixiyo meesha ugu qayb badan waayo waa in laga qayb qaataa masaajidka dhismihiisa soomaalidu waaga hore markhaati madal dhigo maxay dhihi jireen masaajidna dhagax dhigo waxbay dhihi jireen yani masaajidka inuu qiimo leeyahay way fahmi jireen annagana diinteenna laba shay bay ku taagantahay xaqiiqada markii laga hadlo yacni soomaaliya maanta caalamka waxay ka mid tahay dalalka ugu diin wanaagsan bay ka mid tahay laba asaasay leedahay asaas wixii kale kaa wax kabaya wey asaaska koowaad masaajida noo dhisan ee faraha badan ee duruusta lagu akrinayo muxaadaraadka lagu jeedinayo asaaska labaadna waa dugsiyada qur-aanka aan caruurta geysano dhammaanteen ilmo waxaa wey dugsi qur-aan baan geysana soo sidaa ma aha soomaalida waxaan ugu baaqaynaa ama u sheegaynaa inay ka qayb qaataan qof kasta intuu awoodo naftaada waalidkaaga walaalaha ilmahaaga wadaadii kaa dhimatay oo ku fiicnayd kulle ha lagu bixiyo sadaqada sadaqa jaariya waaye gacan aamina iyo guddi fiican baa gacanta ku haya waxaan rajaynaynaa in laga qayb qaato soomaaliduna arrinta aaday ugu fiican yihiin yaasiin muuse boqor yeen dhinishii ku sheegaya taariikhda masjidka annaga reer muuse haddaan nahay waa dhisaynaa laakiin waxaan u malaynayaa qadartu waa halkeeda wey maantay soomaaliyoo dhan baa u kacday maantay culimmadiibaa u kacday maantay waxaa loo heelan yahay in masaajidkii masaajidada ugu qurxoono in laga dhigo halkan waxaan ka caddaynayaa oo hadalkayga rabaa nuxurkiisu hadalka waxaa layidhi waa dhihid iyo dhur imaatankayga iyo hadalkayga nuxurkiisu waxa weeye masaajidkan cid boobtay ma jirto anoo ku hadlaya ama odagii reer xaaji muuse boqor ah masaajidka lujnadana ka mid ah lujnada masaajidkana ka mid ah masaajidkii anaa duminaaya dhagax ugu horeeya ku duminaaya dhagax ugu horeeyana anaa maanta dhigaaya maxamed saciid cali guddoomiyaha degmada waaberiga gobolka banaadir yaanaan ka baagay bulshada inay kaalinta ku qaadaan dhisowka masjidka ka maamul ahaan anaga waxaan diyaar u nahay inaan contributionkii aan ka qayb qaadano hadduu alla edmo oo maamulka haddaan nahay boqolkii shamiintaha inaan ku yaboohno ayaan diyaar u nahay waxaan kaloo sameynaa anaga saa ogsoontihiinba dadka xaafadaha waaxyaha laamaha u dirnaa dadka waa idin waacigeli karnaa oo ka qayb qaata warqadahan qaybinayna waa idinkala qayb qaadanayna lajeedana waa idinla shaqeyn doonaa alla idmo